إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arooryo suuban goorsheegtu waa labada subax qodobada saaka ee warkayna subaxaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaalad adag ay wajahayaan dadkii ku barakacay dagaalada magaalada cayrigaabo ee xarunta gobolka sanaag ciidamada dowladda axbashada itoobiya ayaa dad shacaba ku xiray gobolka baay mid ka mid a xaywaanada halista ah ee ka tirsan bahda xamaaratada ayaa farabaan ku haysa dadka ku dhaqan deegaano dhaca waqooyiga soomaaliya jabhadda oromada ah ee owl l a ayaa sheegtay in weeraro horle ku dishay saraakiil ka tirsan maamulka oromiya alkataib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan qaybta toddobaylabaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqolixiyoafartanka hijiriyad ah oo laga qaybiyey deegaanka yaaqle ee wilaayada islaamiga ah ee gadow wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa heshiiska dhigtay beelaha lihisaaniyo garwaale oo ka mid ah beelaha dega gobolka baay intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koroonaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan haatanna u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan tobanka janawari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay dagaal culus ku qaadeen xerada w f b oo ku taala degmada garbahaari ee gobolka gedow halkaas ay saldhig ku leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ilaa iyo haatan nama soo gaareen faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkaas faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal shalay galab ka dhacay deegaanka waniil ee hoos tagta degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal shalay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka waniinle ee hoos tagta degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dagaalkan ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyay askartii ku sugnayd xerada dhimashada ciidamada dowladda federaalka ayaa gaartay laba askari dhaawacan waa saddex askari oo saddex garaab tahay waxaana ciidamada dhaawacmay ku jira maxamed cabdulaahi xasan oo ahaa taliyo hurin mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalkan ku safuurteen shan qoriga ee k ah ciidamada dowladda federaalk ayaa markii xabadda ku bilaabatay isaga carray xidhada waxaana goobihii lagu dagaalamay gacanta ku dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan iyo gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya kolanyo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa qarax lagula beegsay inta u dhexeysa deegaanada namber konton iyo namber lixdan ee gobolka shabeellaha hoose kolonyadan oo ka tirsanaa ciidamada shisheeye ee uganda ayaa qarax lagula beegsay inta u dhexeysa deegaanada namber konton iyo namber lixdan ee ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dhimashada ciidamada uganda ayaa gaartay hal askari dhaawacan waa saddex askari oo ka tirsan isla ciidamada uganda xaalado adag ayay wajahayaan dadkii ka barakacay dagaalada magaalada cayrigaabo ee xarunta gobolka sanaag faahfaahin ku aadan warkaas waxaa si anba qaadaya farxaan cali cabdulaahi iyadoo kumanaan ruux ay ku barakaceen dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa iminka la soo warinayaa in ay xaalado adag wajahayaan dadkii ku barakacay colaadahaas dadkan oo ay qaarkood bukaanno yihiin ayaanan haysan hoy iyo cunno intuba iskaba daa inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bani'aadamka qaar ka mid ah dadkaas ayaa warbaahinta la hadlay waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada ay wajahayaan yufle hoyna waanu ka weynay hooyana ma jiraanoo de dadka saasay u buuxaanoo labalaba reer iyo saddex saddex reer baa ku jira carruurina waa noo socon waayeen miyigan iyo duurkan madow baanu ku soo dhaafnay annagii halkan aanu joognaa barakacayaashaasanu nahay aan beydkoodiina kasoo barakacay oo iyo dee baqdin iyo xabad baa meeshana keentay nin waliba waa soo barakacay inna meeshan ma joogi jirin carruuraa wax loogu dhigi jiri annagu dadka iskuulkaa la keenay baanu nahay oo baqdinta iyo dee dayacu keenay dhaxan baana heshay oo biyola-aan baana heshay oo haddii allabaydinka wax iyagii aanu haysan aanu kasoo barakacnay magaalada iyadii colaad baa naga heshay maadaamaan colaad naga soo heshay ilaahay horta waxaan weydiisanaynaa wax roon ilaahay unbaa waxna siin karaa oo u baahannahay taakulo waxaan soo degnay guryo bilaa suuliya waxaana haysta bilaa biyo ilaahayaa baahidayada soo koobi kara iyadoo ay naga keentay xabad iyo dagaal iyo colaad haddana aanaan hayn maxaynahay hoygii iyo hantidii aanaan ku noqonin oo cabsi cabsi darteed aan ugu noqon weynay
xaaladda barakacyaasha ku nool magaalada ceerigaabo ayaa noloshooda laga dayrinayaa waxaana la sheegayaa in maalinba maalinta ka dambaysa ay sii xumaanayso xaaladooda nololeed gobolka sanaag ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ay inta badan dagaalada sokeeye halakeeyeen kuwa oo saamayn xooggan ku yeeshay bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolkaasi ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa dad shacabah ku xiray gobolka baay warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaaraa maxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xabashida itoobiya ayaa waxa ay howlgalla raaf ah ka sameeyeen degmada qansax dheere ee gobolka baay kuwaas oo ay kusoo qabqabteen dad shacab ah dadka ay xireen ciidanka xabashida ayaa ka mid ahaa beeraleyda ku dhaqan degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada ehelada ayaa walaac ka muujiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka maqan kuwaas oo u xiran xabashida ciidanka xabashida oo qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa waxa ay dil iyo tacadiyaad u geystaan dadka rayidka ah ee ku sugan degmooyinka iyo duulaanada kaga joogaan dalka kumanaan ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ayaa ku go-doonsan magaalooyinka ay ka joogaan gobolada baay iyo bokool iyagoo si joogto ah ula kulma weeraro toos ah iyo qaraxyo lala beegsado marka ay isku dayaan inay ka baxaan ofiisyadooda mid ka mid ah xayawaanada halista ah ee ka tirsan bahda xamaaratada ayaa farabaan ku haysa dadka ku dhaqan deegaan u dhaca waqooyiga soomaaliya cabdalla mukhtaar ayaa warkaas la diyaaraa xoolo-dhaqatada ku nool deegaano dhanka bari kaga beegan magaalada berber ah ayaa warbaahinta la wadaagay halista ay ku hayaan abeesooyinka oo ka mid ah masaska halista ah waxay sheegeen xoolo-dhaqatadu in dad ay qaniineen abeesooyinka qaarna ay dhinteen kuwana ay naafoobeen mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalada ku yaala magaalada hargeysa ayaa sheegay in sunta abeesadu tahay mid khatar ah maadaama suntaasi ay toos u abbaarto habka dhiigga wareega ee dadka taasina ay keento in suntaasi gaarto wadnaha iyo maskaxda muddooyinkii dambe xoolo-dhaqatada ku dhaqan deegaanada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa fara ba-an ku hayay abeesooyinka kuwaasoo sababay dhimashada dad aada u badan halka kuwo kalena ay dhaawaceen jabhadda oromada ah ee awlal e ayaa sheegteen weeraro ku dishay saraakiil ka tirsan maamulka oromiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaar ah mubaarak cumar wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa ku waramaya in jabhadda oromada oola ay dagaalo laayaan ahy ku qaadeen deegaano dhowr ah oo ka mid ah gobolka oromiya ee dalka etoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oromada ee oola ayaa waxaa lagu sheegay in ciidankoodu fuliyeen weeraro dhowr ah oo ay khasaare culus ku gaarsiiyeen askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka oromiya hogaamiyaasha oramada oo ay ka mid yihiin wasiiriyo xubno kale ay oo la sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay tegayeen furimaha dagaalka si ay u dhiirgeliyaan ciidanka maamulkan balse ay ka war heleen oo ay weeraro ku ekeeyeen goobaha ay weerarada ka fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada dhaca koonfur galbeed ee gobolka shaawa iyo deegaano ka tirsan gobolka oromiya ilaa iyo hadda ma jiro wax warar ah ka soo baxay maamulka oromiya iyo dowladda xabashada etoobiya oo ku aadan sheegashada jabhadda oola waxaana weeraradan ay ku soo aadayaan iyadoo dhowaan ay jabhadu dishay afar mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulka oromiya dalka etoobiya ayaa waxaa ka socda dagaalo lafajabis ah oo u dhexeeya ciidanka xukuumadda adisaaba iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaas oo khasaare culus dhexal siiyey ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya warkaan dhegeystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah elfurqaan alkataab ayaa baahiisay muuqaal ku saabsan qaybta toddoby labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo laga qaybiyo deegaanka yaaqle ee wilaayada islaamiga ah ee gadow warkaas waxaa la diyaaraa cali aadan kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey mashruuca qaybinta sakada xoolaha qaybtii toddoba iyo labaatanaad deegaanka yaaqle oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa laga qaybiyey sakada xoolaha iyadoona dad masaakiin iyo foqor isugu jiro loo qaybiyey xoolaha xoolaha la qaybiyey waxay ka koobnaayeen geel iyo ari qaar ka mid ah dadkii la siiyey ariga ayaa ka warmay tirada la siiyey ee ariga ah
degmada yaqla gaajinta ari soddon shanay siisay ilaahay baa ku maasan ayagaa khayr allaa siiya ariga soddon shanay seenu sekadiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaahi raxmaan raxiim wadaadaha allaha barakeeye waxay siiyeen soddon iyo shan neef oo ari mujaahidiintan waxaan ugu ducaynaa ilaahay ha barakeeya gacantoodan allah ma jiro kuwa guulaystan allah ka dhig maktabka zakaawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ah markay sakada ka soo aruuriyaan dadkooda aqniyada ah waxay ku celiyaan dadka masaakiinta iyo foqorada ah warkii oo saakay dhegeystayaal subaxnimadan idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waynageynta